subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer aad ii haysanaay qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ka mid ah u diyaargarowga tacabka deerta oo laga dareemayo tuulooyin hoostaga degmada mahadayn ra-iisul wasaare xamse oo sheegay in teknolojiyadda ay qayb ka qaadato yareynta musuq maasuqa macalimiinta qaranka oo tababar ugu bilowday deegaanada maamulka jubbaland dhismaha xabsi loogu talagalay haweenka maxaabiista oo laga bilaabay muqdisho wararka dibadda waxaa ka mid ah maxkamadda dalka bangaladesh oo amar ku bixisay xiritaanka ra-iisul wasaarihii hore
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan magacaygu waa dacsiis xasan mucalin u diyaargarowga tacabka deerta ayaa laga dareemaya tuulooyin hoos dega degmada mahadaay ee gobolkani shabeellada dhexe saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa sanad kasta marka la gaaro xilligan waxaa dadka beeraleyda ay isu diyaariyaan tacabka beeraha oo ay caan ku tahay gobolkani shabeellaha dhexe tuulada xudur ciise waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolkani shabeellaha dhexe waxa ayna xilligan diyaargarow ugu jiraan tacabka beeraha maadaama dadka ku dhaqan tuulada ay yihiin kuwa isugu jira beeraley iyo xolodhaqato gudoomiyaha tuulada xudur ciise xasan maxamed abiikar ayaa ka warbixiyey diyaargarowga tacabka beeraha islamarkaana baaq u diray wasaarada beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle in ay ka garab siiyaan abuurka beeraha
xilligii beerta amba tacabkii beerta lagu dhex jiraa beerihii siday u badan yihiin waa la falay oo waxaa lagu hawo leeyahay in galey lagu dhigo amba sisin lagu dhigo sumaarta kala duwan ee la tacbado qaarkood waa soo dhashteen qaarkoodna maaragtay ambadaa hadda lagu haayaa qaarna hadday cagaf ku jirtaa waxaan u diyaargaroobeyno oo hawshaas u qabanayno waa beyrta shaqadeedii haynaa dalagyada aan tacbi rabno saddex walxaataa ugu xoog badan galey iyo digiraa ugu xoog badan beeraleydu saddexda hadda aan ku dhawaaqayno inaan tacbanan rabno ilaahay yaa nolosha haayo qofka bini aadanka ah oo beeraleyda e waxuu ku xisaabtamaa haddaysan gurigiisa galey ku jirin inuuba maaragtay oo waxba haysan inay la tahay haddii laakiin oo boqolkooba o galey uku jirto tuulo ee gurigiisa taala iimaankiisu kaamil waa inkastoo ilaahaygu ku iimaansan yahay wuxuu qadarta ilaahay ku iimaansan yahay haddana waxaa aada u qiimeynaa galeyda waxaa noogu shigo diirta labadaas waa labada bulshada nooligeeda ahay walow oo dhibaatooyin fara badan lagala kulmo tacbishadeeda oo dayrta eemarkii aytarkii oo kale inta laga filaayo aysan ka imaanayn laanahu waktiga dhulka oo iska halaysan kaalmaatioona la helaynin daawooyin lagu dayactiro oo la helaynin dadkaana dhaqankii aada u leeheestaa markii daawo yuuraay ii sheegtid waxaa lagu leeyahay dhulkaana ku dheeshaa marka waxaa codsigeena yahay waxawaa in nagala kaalmay nolosheynana waxay ku tiirsan tahay bulshada waxay ku badan shayga ay isticmaalaan galeyda iyo biirta dhammaan hay-adaha caalamiga helaha iyo hay-adaha dawliga ee federaalka iyo maaragtay stateka waxaan ka codsanaynaa inay naga kaalmeeyaan kanaalada oo maaragtay dayactir u baahan oonan helin dayactir ku filan waxaan ka codsanaynaa hadduu ilaahay ku diidin dadka isku awood maahin dadka tabarta daran oo saddex meelood ninkii loo dhigo ee laba meelood dadka culeyskooda uu iska badan yahay in nagala kaalmeeyo dhinaca abuurka iyo falashada beerta tacabkeeda xilli roobaadka deerta ayaa ah waqtiyada sida aadka loogu faa'iidaysto wax soo saarka beeraha gobolkani shabeellaha dhexe ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay in teknolojiyadu ay qeyb ka qaadato yareynta musuq maasuqa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa sheegay in teknolojiyadu ay yareyso musuq maasuqa sidoo kale ay ka qeyb qaadato fududeynta bixinta mushaaraadka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in hadda adduunku u wareegay adeegsiga teknolojiyadda sidaa awgeed waxaa ka go-an xukuumadda diyaarinta shuruucdii lagu ilaalin lahaa ganacsatada soomaaliyeed ee maalgelinta xoogan gelisa horumarinta teknolojiyadda maaliyadeed ee soomaaliya mudane xamse ayaa tilmaamay dowladdu inay dhiirgelinayso ganacsiyada gaarka loo leeyahay isagoo ku bogaadiyey shirkadda isgaarsiinta hormuud doorka weyn ay ka ciyaarayso horumarinta dhaqaalaha dalka ra-iisul wasaaraha oo hadalkan ka jeediyay xiritaanka shirweynaha bandhigga teknolojiyadda maaliyadeed soomaaliya ayaa tilmaamay in hadda dowladdu ay xooga saarayso isticmaalka adeegsiga teknolojiyadda macalimiinta qaranka ayaa tababar ugu bilowday deegaanada maamulka jubbaland cabdiweli axmed hiloole ayaa faahfaahinaya iyadoo wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ay dhowaan qaadatay saddex kun oo macalimiin ah islamarkaana ah qeybta labaad oo ay wasaaraddu qaadato kuwaa oo ka howlgeli doono gobolada dalka soomaaliya macalimiinta laga qaaday dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa u bilowday tababar iyadoo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland sidoo kalena uu tilmaamay in tababarka uu socon doono muddo bil ah kaa oo lagu dhisayo waxna uu sheegay in tababarka lagu dhisayo aqoonta macalimiinta si ay u soo saaraan arday tayo leh sidaad ula socotaan dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxay ku baaqday in toban kun oo macalin la tababaro macalimiintaas oo ah dad dhallinyaraah si ay uga faa'iidaystaan oo aqoon-yahanaah inay shaqo helaan waxaa horey loo qaatay oo kooxdii koowaad ama dafcaddii koowaad ahayd saddex kun ayaa la qaatay way shaqo galeen saddexaas kun wayna ka shaqeeyaan hadda dugsiyada dhammaan ee dalka soomaaliya ayay ka howlgaleen oo ka shaqeeyaan oo maaragtay shaqadii loogu talagalay u qabtaan oo ardada waxbaraan waxaa haddana mar labaad la qaatay saddexdii kun oo kale ku xogtay waxaa qorshuhu ahaa saddex saddex kun in loo qaato marka kooxdii labaad ama dafcaddii labaad oo saddexdii kun ayaa la qaatay markii la qaadanayana broses baa la marsiiyaa marka kuwaas ayay ka mid ahaayeen kuwii maalinta dhoweyd waan soo dhoweynaynay oo nooga yimid gado iyo kuwii shalay aan tababarka u furray oo dhammaantooda marka ujeeddada iyo loogu yeerayo halkan loo keenana waxay tahay in qofka marka la shaqaalaysiiyo waa la tababaraa inkastooy horey macalimiin u ahaayeen oo u tababaraayeen haddana waa la tababarayaa muddo bilaa la tababarayaa bishaan oktoobar oo dhan waa la tababarayaa kabacdi waxaa la rabaa inay maaragtay ka howlgalaan ama ka shaqogalaan barayaashaasi dhammaan dowlad goboleedka jubbaland oo dhan xulidoodii markii u horeysaba waxaa la sameeyey linkii bay abaalgareynayeen ay gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada federaalka markii linkigaas la sameeyey kulli qof kasta oo danaynaya buuxan karana shuruudahaas wuu abaalgareeyey markuu abaalgareeyey ama uu codsaday ayaa waxaa dhacday haddana waa la kala saarsaaray oo shahaadooyinkoodii muddo ay qaadatay in la kala saaro sababtoo waxaa la rabaa qofka la shaqaalaysiinayo macalinka laga dhigayo inuu yahay qof waxbarasho soo bartay ama uu maaragtay xiriir la leeyahay marka markii la kala saaray dad baa soo haray dadkii soo haray baa haddana waxaa la sameeyey waxaa laga qaaday imtixaan imtixaankaas laba state kasta gaarkiisa looga qaadayey annaga laba xarumood baana loo sameeyey midna waxay ahayd beled xaawo midna waxay ahayd kismaayo imtixaankii bay haddana ku guulaysteen imtixaankaas markii ku guulaysteen ayaa haddana waxaa loogu yeeray intii ku gudubtay imtixaanka oo ku baastay iyadoo loo fiirinayo bercentageka iyo iyo iyo natiijooyinka ay ka keeneen degmo kasta iyo tirada ay soo dalbatay iyadoo la iswaafajinayo ayaa waxaa dhacday in maaragtay lagu yaro haddana imtixaankii afka ahaa ama oralka ahaa ama shafowga ahaa waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ay qaadato saddex kun oo macalimiin ah kuwaasi oo waxbari doono ubadka soomaaliyeed mahadsan cabdiweli dhismaha xabsi loogu talagalay haweenka maxaabiista ayaa laga bilaabay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya taliska booliiska gobolka banaadir ayaa bilaabay dhismaha xarun loogu talagalay in lagu xiro dumarka lagu soo eedeeya anshaxa xumada sida balwadaha kuwa isticmaala iyo gabdhaha lagu soo eedeeyo in ay kicin dagaal ay ka badaan gudaha magaalada iyo baraha bulshada taliyaha ciidanka degmada xamar jajab ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedka xabsigaani waxaan maanta meeshaan u joognaa gujigii labaad ee saldhiggii gabdhaha xabsigii gabdhaha loo dhisaayey ee lagu dhisaayay degmada xamar jajab maanta oo wejigii labaad noo maraayo sidaad ay muuqatana ay ka qayb galayaan ciidanka buliiska saldhigga xamar jajab iyo ciidanka buliiska ee hogaanka dhismaha iyo maamulka degmada oo mar walba gacan naga siiy waxqabadkeenii saldhigga xamar jajab waxaan rabaa wax yar inaan ifiyo saldhiggan markiisa horeba wuxuu ka dhexeeyaa ama xuquuqdooda lagu dhisay ciidanka buliiska soomaaliyeed maantana wax walboo lagu kabaayana si dhammaystiran a maamulka degmada iyo ciidanka buliiska iskaashanaya a marba tilaabadii hor lahoo la kordhinaya lagusii kordhinaya haddii ilaahay ka raali noqdana gabagabow noo maraa mar insha allah wejigii labaada marayna dhinaca kale taliyaha guud ee qaybta booliiska gobolka banaadir gaashaale sare mahdi cumar muumin ayaa ku ammaanay ciidamada booliiska gobolka banaadir shaqada ay ka hayaan magaalada muqdisho maantayna waa ujeedaanoo waxaa ka qayb qaadanaya dhammaanba ciidanka booliiska ku qoran degmada iyo tiimka hogaanka dhismaha waanu ku faraxsannahay runtii haddaanahay maamulka degmada xamar jajab waxaan mar kasta garab taagannahay oo garab noo ah ciidanka buliiska soomaaliyeed khaasatan saldhigga degmada xamar jajab bulshada ku dhaqan degmada xamar jajabna waxaan ugu baaqayaa in kaalinkooda inay soo buuxiyaan garabkooda oo saldhiggan dhismihiisa xabsigaas ay nagala qayb qaataan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa taliyaha qaybta weliyo cadde saaxiibkan farotol oo runtii asagana mar walba nugu garab taagan nagula dhiirigeliya howlaha ka socda saldhigga xabsigan ayaa waxaa lagu dhisay saldhigga booliiska degmada xamar jajab waxaana hore u dhagax dhigay taliyaha guud ee qaybta booliiska gobolka banaadir markaan dhegeystaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqada weyneena saare cabdi xuseen
kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar lakala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta lakala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar heerka qabashada ayaa lakala siisanaya toddobaiyo labaatan kun halka bixinta lakala siisanaya sideed iyo labaatan markana maciishada bariiska nooca loo yaqaana safaariga ayaa loorkiisa lakala siisanaya soddon iyo sagaal doolar halka haafkiisa lakala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaan intervel ayaa la kala siisanayaa toban doolar sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanaya koo iyo labaatan doolar loorka burka ayaa la kala siisanayaa sideed iyo labaatan doolar halka haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar caanaha nooca loo yaqaano brimfita ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga in markaana cayaaraha miidi ayaa dhaliyey saddexleydii tobanaad ee heer caalamiga ah iyadoo argentina iyo lix iyo eber ku xasuuqday bolofia islareebka koobka adduunka sodii todoba sano jirkan sidoo kale laba caabin u sameeyey saaxiibadiisa ayaa la siman cristiano ronaldo saddexleyda ugu badan ee ciyaaraha ragga isagoo la hadlayay warbaahinada cayaaraha miisi oo siddeed jeer ku guuleystay abaalmarinta balordaha ayaa sheegay in saaxiibkiisa ninka lagu magacaabo mertas uu u qalmo inuu ku guuleysto abaalmarinta sanadkaani xubintaas cayaaraha ayaa ugu dambeysay xabeer warkay subaxnimo raadi haysanaya nabadgelyo